dhaqaalo ma ahan waxaan waxa weeye maanta xasuuq dhaqaale dawlad dhan oo dadkeedii shacabka ahaa xasuuqaysa weye dadku waxa weeye meeshaan ururo iyo dawlado iyo waxa weeye waxyaalaha ay ka hadlayaan dad shacaba oo degan ayaa maamul samaystay maamulkay samaysteenna culimadoodiibay diyaarsadeen culimadoodiibay inay matalaan gooste amni iyo kala dambayn u sameeyaan midii ayada ahayd baa dawladdu kala diriraysa oo maaragtay dhaqaal dhaqaalihii la rabay inay ku bixiso maaragtay dadkaas inay nabad iyo maaragtay baraare ku waaraanay waxay dawladdii ka shaqaynaysaa inay dadkaas barakacaan oo dhibaatoobaan oo cadaawad xun inay u qabtay muujinaysaa dawladdu cabdi nuure siyaad qoladan ahlu suna iyagii laba garab bay kala noqdeen kuwaa dowladii taawacsan kuwana way kasoo horjeedaan maxay kula tahay iyaguna inay ku diidan yihiin inay dowladnimada qaataan adeer waxa weeye anigu intaan ka warqabo hadda adigu meeshaad wararka ka hesho ma garanayo intaan ka warqabo ehlu sunno iskhilaafsan anigu ma arkin ehlu sunno markii la yidhaahdana waa dad caaqidadana daacad u ah islaamna ah soomaalina ah qof kastoo soomaaliyana waa ehlu sunno laakiin midda afgarashaxumada keentaya waxay tahay dadkii dagaankaada amnigiisa iyo baraarihiisa iyo wanaagiisa ka shaqeeyey ayaa la yidhi xabad baa laydinkaga bixinayaa oo waxaa laydinka dhigayaa dad laga eriyanayo marka saasaan sax ahayn adigu dagaalka inaad qayb ka taha baa la sheegayaa oo weliba garabka ahlu sunna ee hadda guraceel jooga aada hogaaminayso waxaas waa warxubatashiilada wararkooda wax beena weeye wax maaragtay saxa maahan anigu dagaal kuma jiro waxa weeye nin odaya oo gobolka kusoo maaragtay markii magaalada muqdisho amni darra ka timid dawladii ay dadkii u bartilmaameysanayso u bartilmaameysanayso aqoon iyo wejiyoqoon iyo yaa wax ku yaa wax u tari kara dalka ayaan iskaga soo tagay markaan iskaga soo tagayna halkaanan amni iyo nabadgelyo ka helay sidaasaan ugu noolahay wax kaloo hawlahan qabto ma jiraan laakiin waxa weeye naflacaarinimada maaragtay ka jirta maamul xumada xasan sheikh hogaanka ka yahay ayaa kalifaysa inay maaragtay si nimankaan loo xaqilaa la odhanayaa si nobol jameeca la odhanayaa qof kastoo siyaasi oo gobolka jooga marka lug inaana ku lahayn dad dadweynahoo dhan baad ka waraysan kartaa cabdi nuure adigoo dowladda ka baxsan ba aad muqdisho ka tagtay markaas oo lama fasiran karo in halkaasi dowladda aad kula dagaalamayso maxaase ku caddayn karta in dagaalkaasi aad qayb ka ahayn waxaad u hadlaysaa idaacaddii kulmiya oo maaragtay oo oo ahayd oo maaragtay oo sirdoomada maaragtay dawladdu maaragtay u hadlayeen waa ahaayeen marka taasi waa dembi inaad itiraahdo anigu dawlad kama cararin waxaan ka cararay niman rooxaan la yidhaahdo oo asasiineeya dadka oo xasan sheekh iyo baarax cabdulqaadir u shaqeeya nimankaasaan ka soo carare maamul dawliya mana diidanayn kamana soo cararin guraceel hadda adiga maxaad ka qabataa gurigaan ka degana dadka shacabkaada degana kamid a adiga naftaada cabdi nuure siyaad maxaa ka hortaagan inaad dowladnimada qaadato muddo ayaad kusoo jirtay hogaamiye kooxeed waxa weeye inaan kulmiyo teleefonkaaga iska inaan warkaaga iska dhaafo miyaad iga rabtaa ade waxa weeye waa waa waa sidii aan kuu sheegay hadde waa jiifta u hadlaan wa waan gartay waa su-aalo dadka isweydiinayaan dowladnimada maxaad ku diidan tahay dowladnimada anaaba doonaya dowladnimo usoo dagaalamo dowladnimo rabayo dimuqraasiyad iyo deganaansho iyo dalku inuu dowlad yeesho iyo in dadku sinaan ku dhaqmaan anaas raadinayay marka hogaamiye kooxeedna anigu weligay ma noqon taasna waa meelaad uga dhacdo waa gef taas aad tiraahdo waxa weeye qofkuna waxa weeye hogaamiye kooxeed haddaad sheegto xasan sheikoon hogaanna lahayn macal kooxna wax ka ahayn haddan dalkii madaxweyne ka ee nin koox lahaa waaba nin dad haystay hadda waxaa la leeyahay guraceel waa la isku hub urursanayaa labada dhinac adigu arrintan maxay kula tahay hadeer anigu nabad baa ku baaqaya waxaan rabaa dadka in laga daayo dagaalka nabadda dawladda ka qaaday inay dagaalka ka joojido dadka inay la hadasho inay xabadda ka joojidaan qabaa inay dadka maaragtay lala hadlo dadku inay lawada hadal ogol yihiin baan oga waxa weeye nimanka dadku maamulka dadku samaystay ah oo si nobol jamaaca waxay ballan qaadeen inay nabad iyo deganaansho rabaan oo aysan xabad diyaar u ahayn dawladdaa ku qasbaysa oo guryahoodii kala baxaysa oo dilaysa